Jidkayskii Rowmada Af-Madow ee gobolka Jubbada Hoose oo dhismihiisa dareere ayaa waliba kormeeray guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshado Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale oo markaas ku tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Dhismo jidkan oo muhiim ah in isdareerowga degmooyinka Kismaayo Afmadow ayaa ku kooyay isku tashi bulsho walibana hadda maraya meel fayla. Waxaana ku mid ah mas'uuliyiintii kormeerka ka saaday jidkan ah ayaa markaasi hadhawaayay dhismo.
dibadda hala joogo qof dadka Soomaaliyeed wadadu iyo masaajidu waa waxyaalaha caamka ah ee aan la kala lahayn yay ka mid yihiin runtii mashruucaas wada dhiskiihii waa mashaariicda ay ummadda u baahan tahay intii runtii loo loo qabto ilaahina loogu dhowaanayo subxaana wa tacaala waxaan anigu markaa aan leeyahay ilahay basuu qur-aan ku sheegay faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah qofkii in yar oo khayra sameeya haba yaraatee ilaahay subxaana wa tacaala baa ka abaalmarinaya oo khayrkiisa aakhara wuu arkaya in yaroo shara hadduu sameeyana hadduuna ka toobadkeenin aakhara wuu arkaya waxa weeyaan wadda la sameeyey ilaahu hal dhagaxoo meelaad ka qaadayna ha noqotee waxa weeyaane waa khayr aad u weyn wey waxaan ka mid nahay bulshada rayidka ah ee isu xilqaantay inay ay dadka soomaaliyeed wadooyinkooda ka qayb qaataan dib u dhiskooda marka waxaan jeclahay inay aan fariin u diro madaxweynaha ummadda soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam rugaha ganacsiga ee soomaaliyeed meel walbay joogaan rugta ganacsiga ee soomaaliyeed iyo warshadaha waan anu xogeeyaha guud ka ahay intuuba inay nagala qayb qaataan oy gacan libaax ka qayb qaataan dib u dhiska wadooyinka especially wadadan hadda gacanta lagu hayo